أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suurati huud casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda kontonaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wailىa caadin waarsalnaa waan dirnay ilىa caadin reer caad waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ahaa qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinka idinma sugnaanin oo malihidiin min ilaahin ay macbuudun kula caabudo xaq lagu caabudo hayruhu oo asaga heyrkiisa malihidiin in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya maahay wax kale ma tihiin shirkiga aada samaynaysaan kuwa beenlowyaal ah oo been abuuranaya maahay wax kale ma ku tihiin yaa qowmi qowmkaygiiow laa as'alukum idin su-aalan maayo oo idin weydiin maayo calayhi towxiidka iyo risaalada yacni soo gaarsiinteeda korkeeda ajiran wax ujro ah idin idinku weydiisan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa ma ahane fataranii aniga ee abuuray allihii ee abuuray ayaa aniga ajarkayga isaga saa isa saaray cid kale wax kama rabo afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin waxaydnan wax ka saynin wayaa qowmi qowmkaygiiow istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba huma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi xaggiisa usoo noqda oo shirkigani waxaan aad ku jirtaan kasoo noqda yursil ilaahay diree assamaa-a samada soo diree haddaad sidaa samaysaan calaykum korkiina kusoo diree midraaran xaal ay tahay mid dararid badan wayasidkum alla idiin kordhiyee quwatan xoog idinku kordhiyee ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiina la jirkiisa walaa tatawallow hajeesanina mujrimiina idinkoo dembaabayo waxaa laatiin kuwa idinkoo shirki daa'imayo hajeesanina nabiyullaahi nuux qisadiisii markaan kasoo baxnay oo si faah-faahsan ilaahay subxaanahu watacaala uu suuradda uga dhex hadlay markii dadku ay soo badbaadeen intii nebi nuux rumaysay iyo xayawaanaadkii oo nooc walbaa uu kasoo qaaday labo lab iyo dhadig ee doontiina ay saldhigatay buurtii juudi ee laga soo degay dadkii nolol ayaa bilaabatay haddana intii adduunyada joogtay noloshaas bay muddo ku jireen oo markaa usoo socotay sida suuratu suuratu lmu'minuun ilaahay uu ku yidhi huma ansha-naa min bacdihim qarnan aakhariin haddana ummado kale qarni kale ayaanu ayaanu abuurnay oon keennay qarnigii dadkii dambe markaa ayaa ilaa intii la badbaadiyey muslimiin unbay ahaayeen dadkii marka iyaga kasii farcanmay iyo dadkii gadaal ka yimid ayaa shirki haddana bilaabay oo shaydaanku uu ka dhaadhiciyey sidii qowmu nuuxba uu uga dhaadhiciyey shirki iyo in ilaahay wixii uu lahaa cid kale lala wadaajiyo oo wixiisii cid kale wax loogu daro taasuu ka dhaadhiciyey sidaas ayaa marka shirkigii haddana uu markaa soo galooti oo u noqday oo dhulkii uu soo galay mar kale markaabaa ilaahay haddana wuxuu soo diray nebiyullaahi huud ayuu soo diray si dadka bal towxiidka uu ugu sheego cudurdaarka iyo marmarsiyada ay sheega lahaayeenna looga baabi'iyo marka alla wuxuu leeyahay wailaa caadin akhaahum huudaa wa arsalnaa waan dirnay ilaa caadin reer caad waxaanu u dirnay caad marka qolada magacooda waayo qoladan marka nebiyullaahi nuuxda ka dambeysay iyo saga unbay ka far intii nebi nuux waxay ka dambeeyey saga unbay ka farcanmeen iyo owlaadiisa marka reer caad iyagu marka qabiilo waxay ahaayeen caad la dhihi jiray ayb iramna waa la yihaha caadu iramna waa la dhahaa caadul uulana waa la yidhaahdaa caadkii hore caadka dambena waa hamuud qoladaa marka reer caad ayaa marka wa arsalnaa waxaanu dirnay buu alla leeyahay ilaa caadin reer caad xaggooda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood xagga nasabka walaal ugu yahay xagga diinta ma aha mar haddii la sheegay odaygay ku abtirsanayeen kulligood walaalkoodaa la yidhi marka xagga nasabka walaal ugu yahay ee hadda ukhuwo oo iimaani ama diini ma aha huudan huud ah ayaanu u dirnay qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi huud yaa qowmi qowmkaygiyow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinku malihidiin min ilaahin ay macbuudun macbuud malihidiin xaq lagu caabudo hayruhu isaga aan ahayn malihidiine ayb marka ucbudullahda tafsiirkeeda maa lakum min ilaahin hayruhu yani ilaahay caabuda waxaa laga wadaa waa laa ilaha ila allah ihbaat iyo nafyi maa lakum min ilaahin hayruhu wax macbuuda oo gar lagu caabudaa idinku malihidiin ilaahay aan ahayn marka ilaahayna waa macbuudka dhabta ah wixii isaga kasoo harayna cibaado ma astaahilaan marka ucbudullaha ilaahay caabuda waa in ilaahay towxiid khaalisa lagu caabudo towxiid khaalis ah markaan leeyahay waaa waxaa meesha ka baxayo towxiid aan khaalis ahayn oo ilaahayna wax loo sameynayo heyrkiisna wixii lala siinayo ayb waxaa isaga looga bilaabayo in la wax layska reebo shirkiga ugu weyn wax laysfarana towxiidka ugu weyn sababtu waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wixii isaga uu la goonida ahaa ee uu ilaahay lahaa ayaad waxaad wax ka siinaysa waxaad wax ka siinaysaa dad ama yacni makhluuq isaga uu abuurtay taasna ilaahay maaha maaha buu ka bixiyey oo qur-aanka uu uga bixiyey waxaana tusaale loo soo qaatay adiga maalka aada leedahay ninka kaaga shaqeeya oo shaqaalaha ku ah oo aada mushaarka siiso berri inuu yidhaha soo xisaabtan waxbaan kula leeyahay waa dhibsanaa bani aadamka nin jecel ma leh daraba lakum mahala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima rasaqnaakum fa antum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum yani saas idinka ma yeelaysaanuu ilaahay leeyahay dadka idinka shaqaalaha idin oo xoolaha idinkaga shaqeeyo inay xoolihiina idinla yeeshaan sida dad shirka idin aada tihiin ay idinkula xisaabtamaan ma jeclidiin sidaas mana idin cuntan mayso ilaahay marka cid ou abuuray isaga ee isagu uu leeyahay sideed wixii ou lahaa aada ula siinaysaan yani waa wax caqligu fahmi karo waay shay caqligu fahmi karo ayuu ilaahay wax noogu tusaaleynaya ayb taas marka nina ma jecla guryaha looga shaqeynayo ee sanadka aakhirkiisa marka la gaaro sartaanna anaa le tanna anaa kula le tanna anaa anaa kula le nin yeelaayo ma laha ilaahayna cid uu ka yeelayo in wax loogu daro cibaadadiisa male laa nebi moxamedoo ou dadka ugu jecel yahay ilaahay in wixiisii wax laga siiyo ma ogola nebiyullaahi moxamedna ma ogolayn wixii ilaahay lahaa in wax laga siiyo ma ogolayn marka arrintaa marka qur-aanku si badan oo kala duwanuu u tusaaleeyey fii suurati naxli xataa waa lagu tusaaleeyo wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi fama aladiina fudiluu biraadii risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaa maalkoodu shaqaalahooda inuu ku noqdo oo ay u sinaadaan xoolahaasi ma jeclaanayaan mana rabaan dadka ayb marka ilaahay maxaa loo diidayaa waxa isaga uu wixii isaga uu lahaayo xaqiisa ahaa maxaa cid kale loola siinaa marka laa malag walaa nebi walaa weli midna las lala siin maayo marka towxiidkaas khaaliska ah waa kan la rabo midkaan khaaliska ahayn oo ilaahay iyo cid kale wax la isugu daraayo cibaadada la isugu daraayo ta kaas ilaahay ma rabo kan ou nebiyullaahi huud ou fasiraayana oo u sheegayaan ujeedaa qowmkiisu kaas waa maa lakum min ilaahin hayruhu in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa muftaruuna ay maa in antum maa antum idinku ma tihiin fii ishraakikum la wadaajinta aada ilaahay wixii ou lahaa keyrkiis aada la wadaajinaysaan kuma tihiin ilaa muftaruuna kuwa beenlowyaal ahoo been abuuranaya unbaad tihiin shirki dhan waa been kulligiisna yaa qowmi qowmkaygiiow laa as'alukum idin su-aali maayo idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda oo towxiidka iyo aan xagga alle wixii laydinka amray aan idiin sheegayo on idinsoo gaarsiinayo ajran wax ujra ah ama kira ah ama mushaar idinku weydiisan maayo idinka in ajriya maa ajriya anigu ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa ma ahaane fataranii i abuuray allihii aniga i abuuray baa ajar isiinayo isagaa isa saaray sidaas idinku anu waxba idinkama rabo insaanka marka waxa gacantiisa ku jira markau marka uu qofka ka maarmo daaciga ah markuu gacanta dadka waxa ku jira uu ka maarmo markaasi sidii isagu markaas wax allaale wixii talo wanaagsan ah ama xaq ah ama dadku ha nacaan ama yayna nici waa u sheegi karaa laakiin marka dadka gacantooda waxa ku jira uunan ka maarmin si sax ah inuu wax ugu sheega waa adag tahay ayb marka saa darteed ambiyada ilaahay wax ujiro ah diinta ay faafinayaan lacag kuma qaada jirin ayb asalkana wadaa-ifta diinigu sidaas waay wadaa-ifta diiniga shaqooyin waxyaabaha yacni shaqooyinka diinigaa asal waxay ku yihiin in lagu ajar tirsado ixtisaab adduunye in lagu raadiyo asalkuma aha hadday laakiin duruuf kalifto oo ay dhibaato timaado qofkii haddii hadda uu suuqa galana ou shaqo tagana masaalix badan ay dadka ka dhumayso haddii markaas uu wax ku qaato naftiisa iyo ku filan qur-aanka dhigidiisa iyo iyo waxyaabihii kale la xiriiro dem dhib ma laha markaas dowlad kafaalo qaadayso mushaar baytulmaalka ile ninkaan maslaxo caama u hayaa ku bixinaysa haddii la waayo inuu qaato oo ku qaato wax dhiba kuma jiraan laakiin yacni isaga hadduu ka maarmi karo sida yacni asalkaa waxay tahay alixtisaab in lagu ajar tirsado yacni waxyaabahan kaleo kale la mid maaha wadaa-iftan di adduunyadan culumtan maadigee la baranayo asalka loo baranaaba ay adduunyo tahay waa ka duwan tahay diinta walidaalika wax walba markay u bateen hadda akademi ay iska noqdeen diintii lafteedii shahaadaad lagu qaadanayo oo qaarkood been iska ah xataa oo qofkeedu uunan ahalba u ahayn oon arkayno taa marka waxaa ka dhashay iyadana inay noqoto diintiina wax lagu shaqaysto sida culumtaas oo kale oo imtixaankii laga qaadayo qofka ay dhici karta inuu qisho shahaadada uun isii bis inuu wax bartay inuunan baranin dankama laha hadhowna marka wadiifo iyo shaqo ma jirtaa buu leeyahay markuu soo dhammeeyo meeshii haddii wadiifo iyo marka waxyaabaha la midkaa uu waayana waxa uga dambeynayo uun shayga uga dambeynaya uun waxay noqonaysaa inuu dacwada iskaga tago laakiin haddaad dacwada ixtisaab cilmiga aada u baratay inaad ku ajar tirsato sida ambiyadoo kale ayuu yeelayaaba qofka in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaahay wuxuu yidhi afalaa yaa qowmi qowmkaygiiow laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran wax ujra-a idinku su-aalan maayo in ajriya maa ajriya anigu ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa ma ahane fataranii iyo abuuray afalaa tacqiluun miyaydnan caqli lahayn oo aydnan wax ka saynin wayaa qowmi qowmkaygiiow istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo ka dembi dhaaf dalba baqawi wuxuu yidhi ay aaminuu bihi rabbi rumeeya waay ayb oo hadda istikfaarta meeshaan iimaankaa laga wadaa buu yidhi uma markaa dabadeed tuubuu soo noqda ilayhi isaga xaggiisa usoo laabta min cibaadati gayrihi kasoo noqda aeyrkii aada caabudaysaan kasoo laabta ilayhi ilaa cibaadatihi waxdahu usoo noqda yu haddaad sidaa samaysaan marka yursil ilaahay diree asamaa samadii calaykum korkiina kusoo diree midraaran xaal ay tahay mid dararid badan samada iyadoo di-id badan oo aad u da-eyso ayuu rabbi idinku soo dirayaa wayasidkum waa idiin kordhinayaa alleh quwatan buu idinku kordhinayaa xoog ilaa quwatikum maca quwatikum lala qabo xoogga hadda aada leedihiin iyo awooddiinna awood kalow alla idinku siyaadinaya idinka maqan hadda ama wayasidkum waa idiin kordhinayaa alla quwatan buu idinku kordhinayaa madmuumatan xaal ay tahay yacni taa quwada oo madmuumatan loo dumay dha ilaa quwatikum xooggiina loo dumay walaa tatawallow ha jeesanina mujrimiina idinkoo dembaabayo oo shirkiga markaa yacni daa'imayo intaa markuu ku yidhi hadalkooda marka arag iyo doodooda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin wax xujo a noolama aadan imaanin wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatinaa macbuudiyaalkeenna kuwii ka tegayana ma nihin annaga can qowlika ay liqowlika adiga hadalkaaga dartiis kuwa uga tegaya ma nihin wamaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina kuwa kuu rumaynaya laka adiga kuu rumaynaya ma nihin kuwa adiga kuu rumaynayana ma nihin kuu rumayn mayno in naquulu maa naquulu ma dhahayno annaga ilactaraaka waxaa ku asiibay baanu leen aan ku leenahay bacdu aalihatinaa macbuudiyaalkeenna qaarkood ayaa ku asiibay bisuu'in bay kugu asiibeen dhib iyo xumaan waalli bay kugu asiibeen qaala waxa uu yidhi innii aniga ushhidullaaha allaan markhaati gashanayaa washhaduu idinkana markhaati fura annii biannii aniga barii'un inaan ahay mid ka fog mimaa kii xaggii tushi mimaa tushrikuuna min ishraakikum la wadaajintiina aada ilaahay keyrkii cibaadada la wadaajinaysaan anuu midberi ka ah baanahay taa markhaati ka noqdo min duunihi alla sokadii aada la wadaajinaysaan waxa alla ka soo haray aada cibaadadii alla la wadaajinaysaan fakii duunii ishirqoola jamiican xaalatiin idinkoo dhan uma markaa dabadeed laa tundiruuni ha ii suganina oo ha ii koranina waxaad haysaanba soo daaya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huudu huudow maa ji'tanaa ma noolama imaanin bibayinatin wax xujo ah oon kugu raacno oo cad noolama aadan imaanin meeshaan marka waxaa laga qaadana arrin muhiim ahoo qofka dacwada ku dhex jiro ama xaqa sheegayo darsi baa meeshaan ugu sugan darsiga ugu sugani waxay tahay bani aadamka mararka qaar iyadooynan xujo ku dhinnayn oo daliil walba loo sheegay oo xagga wax laga tusay oo xagga wax laga tusay ayuu haddana isagu wuxuu iska dhigayaa midaan waxba la tusinba waa isyaalyeel oo hadda nabiyullaahi huud sidaan aan maqlayno yacnii u hadlay ayay waxay leeyihiin wax cad noolama imaanin weli waxaaga mugdi baa ku jira adiga marka haddii maalan mararka qaar waxaa dhacayso qofku inuu xaqa sheego sheego sheego siyaal badan wax u baro qofka meelo badan oo wax ka tuso adilo badan inuu tuso weli la yidhaahdo maya weli ma qancin aniga meeshaan waxbaa ku jiro dadkan waa ku wareeray iyo wadaadadan nin walbaa siba wax u sheegayaan waxaan waxba ma fahmin qof kastoo marka waxba ma fahmin dhahaayo run ha u malaynin inay tahay waa laga socdaa marka qaarkoodna daad adigu xaqa sheegtay si aan labsi iyo dheehitaan aynan ku jirin haddaad wax u caddaysay oo qur-aankii iyo sunnadii iyo aqwaasha a'imada iyo aada la timid oo qofkaanna waad garan kartaa qofkaad la hadlayso warkaaga inuu fahmay iyo inuunan fahmin waa garan kartaa haddii intaa adigu aada la timid inta waajibka kugu ah waa intaas mararka qaar dadka qaar waxaa gelayay niyad jab wuxuu is leeyahay daliil kale haddana raadi haddana mid kale raadi haddana ku kale raadi waxaa laga yaabaa masale aad shan shan daliil qofka looga keenay inuu yidhaha maya weli xujo adiladaani weli waxbaa ku jira kan waa caam kansaanaa la yidhi ayadda dad baa waxaa u degsan barnaamij banaan masale marka laga hadlaayo adilada loo keeno way fahmayaan waana ogyihiin markaasi waxay leeyihiin aayaddaas hadday keenaan waxaan uga jawaabeynaa qowl fulaan sheekh hebel hadalkii uu yidhi xadiidkan haddii uu kuu keeno kitaab hebel sheekh hebel waxa uu ku qoran uga jawaabeynaa yani qur-aankii iyo sunnadiibaa waxaa looga jawaabayaa dad hadallo ay ka dhaheen asalkuna waa maxay haddii qur-aan qur-aan iyo xadiid waxaad uga jawaabi kartaa qur-aan iyo xadiid waa ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati kaafir dadyowga markuu qaarkood baa rabbi wuxuu tilmaamay aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi wacinda aladiina aamanuu aayadda kalena waxay ahayd isla suuratu kaafir in fii suduurihim ilaa kibrun ma hum bibaaligiin fastacid biاllaahi meeshaas marka culummada waxay yidhaahdaan qofkan marka aayad ama xadiid loo keena hadduu yidhaha aayaddan aad keentay waa fahmay aayadda dalaaladeeda aayaddanna waa jirtaa bal ka waran iyadana ilaahay sida markaas baa waxaa la dhihi karaa labada aayadood midaa mansuuq ah midna waa naasikh oo aayadda hore oo aad keentay adiga waa la nasakhay waxaana u daliila midaanaa ka dambeysay waqtigaas iyo waqtigaas ayay tan soo degtay culimadii saasay yidhaahdeen marka aayaddan adiga xujo iyo aayadaad uga tagtay kale ee laakiin waxaan la ogolayn aayad qur-aan xadiid saxiixoo nebiga ka sugnaaday sala alla ly slam halkaas inaad uga dhaqaaqdo fulaanaa yidhi iyo iyo callaanaa yidhi darteed inaad uga dhaqaaqdo sax ma aha suldaan iyo xuja unbaad aayadda dalaaladeeda uga tegi kartaa ama xadiidka dalaaladiisa a uga tegi kartaa haddii xujo iyo suldaan aynan jirin oo ay waxaagu iska tahay barnaamij unlad hadduu aayaddaa keenana saas dheh xadiidkan hadduu keenana kitaab hebel saanaa ku taal dheh yani waxyaabaha noocaas oo kalea in laysgarab saaro sax ma aha hadhow markaasuu qofkii wuxuu ku leeyahay waa kaas adiladaadii waa ka jawaabay waxna iima keeninuu ku dhaha maxaad igu soo kordhisay kaasoo kale marka waxba kama duwana qaaluu yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin maxaa kalea lagu keeni lahay haddii aayaddii iyo xadiidkii lagu keenay adigana aada qajajac un ku jirto qaala fulaan qaala fulaan keliya aada ku jirto wixiina aynan ahayn faham aayadda laga bixinaa ama xadiid laga bixinaa aynan ahayn yani xujo markaasi qofka inaadan siinin ma aha walidalika alimaamu albukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadka waxyaabaha uu yidhi waxaa ka mida uu tilmaamay qofku hadduu qalloocan yahay maalin walbo dadka ahlu bidaca ah shubho cusub ayay wataan shubhada kama dhammaato marka adigu ha isku dayin inaad ka dhammaysaba weligaa ka dhammayn maysid maanta hadduu shan shubha uu haayo ood ka daadiso aayadihii axaadiistii ku dul akriso sanada dambe waxaa laga yaabaa inuu haddana keeno dood kale markaasuu wuxuu yidhi dadka ahlu ahwaaga ahlu bidaca ah fahum yacni kullu yawmin fii shubhatin jadiidatin maalin walbaa shubha cusub ay wataan iyo barnaamij cusub yuu ku niyad jebinin marka kaas yownan ku niyad jebinin qaaluu waxay yidhaahdeen yahuudu huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin xujacad warcad ma keenin wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina macbuudiyaalkeenna kuwa ka tegaya ma nihin can qowlika liqowlika adiga warkaaga uga tegi mayna dartiis can taani bimacna laam waayo ama biqowlika ama liqowlika liajli qowlika ayb macnaahan marka sidaas canta sideedana waa lagu wadi karaa iyadoo laakiin wax lasoo qadaraayo wamaa ile hadda can markaan bimacnaa ay liqowlika aan dhahno macno majaaza ku jiro laakiin haddii aan rabno sideedana aan uwadayno waa waxbaa lasoo qadarayaayo wamaa naxnu manihin annaga bitaarikii aalihatina macbuudyaalkeenna kuwii ka tegayo saadiriina annagoo ku fulayno can qowlika warkaaga xaggiisa ka fulayno yani annagoo warkaagii xaggiisa ka fulayno oo warkaaga ku soconayna ka tegi mayno saasay ka dhigantay ay saadiriina can qowlika sidaana waa la dhihi karaa wamaa naxnu manihin annaga bimu'miniina laka kuwa kuu rumaynaya adiga warkaan aada sheegaysidna kuwa kuu rumaynaya manihin annaga yani warkaagan uga tegi mayno waxaan ku soconno marka taa meeshaas marka waxaa ka cad nimankaan xujo inay waayeen wax daliil ah oo inay asnaamtaa caabudaan keenaayo ma aynan la imaanin iyaga keliya warkooda waxay tahay warkaaga uga tegi mayno waxaan ku jirno in naquulu weliba waa ka darayno waxay yeehaan in naquulu maa naquulu ma dhahayno ilactaraaka marka ilaada waxa ka dambeeyo ee jumlada marka ictaraaka waa maquulu qowlka waxay dhahayeen wy in naquulu maa naquulu ma dhahayno waxba ma dhahayno ilactaraaka waxaan un leenahay ilactaraaka waxaa ku asiibay bacdu aalihatina macbuudiyaalkeenna qaarkood bisuu inay kugu asiibeen waali khabal iyo junuun ilaahyadeenna kugu riday bay leeyihiin marka waxay ka wadaan waa cabsi gelinayaan marka waxay leeyihiin ilaahyadeenna saad wax uga sheegaysay waa kaasaa khabal iyo waali bay kugu rideen isagaa waalan marka waa qof caafimaad qaba oon waalnayn qalbulxaqaa'iqaa la yidhaha waxaan marka qofka marka la rabo xaqaa'iqda marka la dabagediyo waxaadan ahayn lagugu sheego kan ku yiraahdo kan ku dhaho kan ku dhaho wuxuu rabaa marka in la yidhaahdo wallaahi waxaan waxaa ka jira dadkan oo dhan maxay saan kuu dhahayaan dadka qaarkood macnaha ninkii dhagoolka ah wuxuu yidhi inaan gar daranahay waaan ku waxaan ku ogaaday farta la igu feeqayo yani sidaas maaha arrintu haddaad xaq ku socoto dadkan warkooda waa laga socdaa dheg jalaq looma siiyo ayb iyagii marka yacni warka nabiyullaahi huud bay waxay ka dhigayaan qof waalan mana waalna ayb markaasay weliba waxay leeyihiin in naquulu waa ku cabsi gelinayaan wax kale dhihi maynee ilaahyadeeni baa waxay kugu asiibeen waali iyo iyo qabal iyo junuun ayb bisuuin marka ay lasta tatacaaطaa maa natacaaطaahu min mukhaalafatina wasabi aalihatina ilaa ana bacda aalihatina ictaraaka ay asaabaka bisuuءin bikhabalin wajunuunin waali maskaxday kaa galeen oo markaa markaad caysay ilaahyadeeni yay kaa aargoosteenoo waxay kaaga aargoosteen nin wax ismoodsiinayaa tahay arrinkaaguna nin waalan un baan kasoo qaadaynaa sidaasay ka wadaan marka marka suuratul ancaamna waxaan kusoo marnay nabiyullaahi ibraahim inay ku cabsi geliyeen ilaahyadoodii oo ay yidhaahdeen wakayfa akaafu maa ashraktum walaa takaafuuna anakum ashraktum billaahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun waa kii yidhi nabiy llaahi moxamedna waa cabsi geliyeenoo suurat lacraaf waa ka ilaahay yidhi ina waliya allah ina waliyi allah aladii nazla alkitaaba huwa yatawala الsaalixiin huudna waa kanaayo waxay leeyihiin ilaahyadii baaba ku waalayba adiga qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi huud inii aniga ushiid llaaha allaan markhaati gashana washhaduu idinkana markhaati fura oo markhaati ka yacni ka markhaati fura annii biannii aniga beri-un inaan ahay mid beri ka aho ka fog mimaa tushrikuuna min ishraakikum la wadaajintiina aada ilaahay la wadaajinaysaan min duunihi isaga sokadii aada cid isaga ka sokaysa aada wax la wadaajinaysaan ayb allaan markhaati gashanaa idinku inaa idinkana markhaati noqda aniga shirkigiina inaan beri ka ahay fakiiduunii ishirqoola jamiican xaalaatihin idinkoo dhan uma markaa dabadeed laa tundiruunii ha ii suganina yacni waxba ha dib dhiganin oo soo daaya waxaad haysaan soo un cabsigelin maaha haddaad yacni waxaad haysaanba keena ayb aaliha iyo asnaam ay og yihiin waaye inaynan waxba taraynin oo markii la jejebiyo ay ayagu u danaaninayaan ay u helinayaan ay garab istaagayaan kuwaasay waxay leeyihiin markaas yani waa waxbay waaleen iyo waxbay saa yeeleen iyo dhahayaan marka khowfka qeybkana ilaahay unbaa iska lahooda makhluuq cabsi oo qeyb ahaan looga cabsado makhluuq ma laha ayb inii tawakaltu cala allahi rabbii warabbikum inii aniga tawakaltu waxaan tala saartay cala allahi alla korkiisaan tala saartay rabbii rabbigay korkiisaan tala saartay iyo wa rabbikum idinka rabbigiin maa min daabbatin wax dhulka ku kutubaa ma jiro ilaa haddii uu jiro huwa isagu alle alle aakhidun mid haayo oo qabanayo waayo binaasiyatihaa foodeeda mid ku dhegan oo hayo oo qabanayo ina oo ku tasarufayo isagaa maamulayo ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiisa u ahaaday jidka oo mustaqiimin toosan ayb markaan anigu sidaa aan marka uu sidaa leeyahay fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun xoogayga ku tashan maaye rabbi baan ku tashanaa buu leeyahay inii aniga tawakaltu cala allaahi allaan tala saartay oon umuurahayga u dhiibay rabbii rabbigay baan tala saartay iyo wa rabbikum idinka rabbigiin maa min daabatin daabad ma jirta ilaa huwa ilaa huwa alle un aakhidun mid qabanayo waay binaasiyatiha foodeeda yacnii fooda qabashadeeda maxaa laga wadaa carabtu markay rabto inay tilmaanto insaan qof inay ku tilmaanto inuu uhog yacnii uu u hoggaansan yahay uu u hogan yahay uu u dullaysan yahay wax ayay waxay dhahaan carabtu maa naasiyatu fulaanin ilaa biyadi fulaan hebel foodiisa hebelay gacanta ugu jirtaa yani saa iska wato waayo meeshuu mariyo unbuu ma maraya khuduuca iyo markay rabto inay ka maahmaahaanay sidaa u maahmaahaan ayb macnaha marka waxay tahay daabad dhulka korkeeda ku soconaysaa ma jirto ilaa ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa unbay ku jirtaa ma ka baxsana ilaa huwa aakidun binaasiyatiha marka saas waa ilaahay isagaa maamulo qudradiisa iyo awooddiisana kama baxsana ha yaraato ha weynaato marka idinkan bani aadamkao sidaan dhahayo foodiinna iyo tasaru tasarufkiina rabbi baa hayo maamulkiina ilaahay baa haayo wax aada iga qaadaysaan marka male rabbigaasaan anugu tala saartay ayb ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiisa u ahaaday mustaqiimin toosan rabbigay maxaa marka calaaqada ina rabbii calaa siraatin mustaqiim iyo ka dhexaysa maxay tahay maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha macnaha waxa calaaqada ka dhexaysa waxay tahay rabbi wax kasta isagaa maamulo sidou doonou ka yeelaa qabdadiisa iyo awooddiisay ku jir wax wal wax walbaa ay ku jiraan isagoo sidaa ay tahay haddana cadaaladou ilaahay ku maamulayaa cidna ma dulminayo ina rabbii calaa siraatin mustaqiim saas wa isagoo awooddaas leh oo koonkao dhan isaga maamulaayo haddana cadaaladou ku maamulaya cidna ma dulminayo rabbi subxaanah wa tacaala alimaam ibnu lqayim macnahaasuu tilmaamay oo xadiidka aayaddan marka waxaa la macno ah xadiidkii nabiga sal l l slam ducaa ulkarbi qofku markuu murugoodo ducooyinka la aqriyay waxaa ku jirtay duco dheer oo markaa ducada waxaa ka mid ahayd maadin fiya xukmuka yani naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uk foodeyda ilaahu gacantaaday ku jirtaa anu adaa iska kay maamulaayo awooddaada iyaan ku jiraa iyo maamulkaaga maadin fiya xukmuka xukunkaagana mi waa igu socona cadlun fiya qadaa'uka waxaad ii qadartayna cadaalad waayo oo ani igu saabsan waxa aniga igu saabsan ood adiga igu maamulaysana wax cadaalad ku dheehan ina rabbii calaa siraatin mustaqiimin taas waay marka ilaahay isagoo awooddaas baaxadda leh haysto haddana cidna ma dulminayo ina rabbii calaa siraatin mustaqiim macnaheedu marka iyo aayadda yacni in lagu gebagabeeyo calaaqadaasay la leedahay bikhilaafi boqorada adduunyada jooga ama madaxda waxaa laga yaabaa ninkan in meel dhulka kamida uu maamulo ka taliyo oo dadka meeshaas joogo amarkiisa aynan khilaafi karin laakiin cadaalad ma ku dhaqmaayaanhe marka kuwana cadaaladay ku dhaqmeen oo dadkii wan wanaagsanaayo waayo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo mucaawiya iyo dadkii wan wanaagsanaa waxay ku dhaqmeen iyaga cadaalad waa dadaaleen in badan oo boqorada kamid ahna shanigoodu waa maxay anaa iri calaa siraatin mustaqiim kuma socdaan intooda badan awoodooda marka dulmi bay uga faa'iideystaan ilaahay isagoo awooddaas baaxadda leh haysto haddana cidima dulminayo cid wax dhihi kartana ma leh laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay wuxuu sameeyey lama weydiiye maxaan loo weydiinaynin cadaalad iyo cilmi iyo qudray ku dhisan tahay cid wax weydiinaysa marka male iyo xikmad ay ku dhisan tahay macnahaas marka weynaa ku jira xadiidkaasaana fasiraya nacam kitaabu lfawaa'idka ibnu lqayim sidaasuu tilmaamay fain tawallow faqad ablagtukum maa ursiltu bihi ilaykum fain tawallow haddaad jeesataan faqad xaqiiqe ahe ablagtukum waan idinsoo gaarsiiyey aniga maa maladii kii ursiltu la ila soo diray bihi maagaba ilaykum idinka xaggiina la iigu soo diray wayastakhlifu waa dhaxal siinayaa alle rabbii rabbigay qowman qolo ayuu dhulka dhaxal siinayaa qolada oo hayrakum idinka hayrkiin ah ayb waa intuu idinka idin halaago ayuu dhulka wuxuu dhaxal siinayaa qolo kale walaa taduruuna mana dhibaysaan idinka hu alla ma dhibaysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa xafiidun ku ilaalin badan wey aad u ilaaliyo fain tawallow ay fain tatawallow haddaad jeesataan jawaabu shardiga marka faqad ablaqtukum taas waay haddaad jeesataan an waa idin soo gaarsiiyey marka ishkaal meeshan waxaa imaanaya haddaad xaqa ka jeesataan anuu xaqa waa idin soo gaarsiiyey waxay ahayd in la dhaho soomaa haddaad xaqa ka jeesataan waa laydin ciqaabaa in la dhahay ahayd ee maunan dhihine wuxuu yidhi haddaad xaqa ka jeesataan anu waa idin soo gaarsiiyey say isu qabanaya shardigan iyo jawaabkiisu marka culamada marka waxay leeyihin jawaabu shardigaa waxaa ku jiraa yatadamanu alcadaaba almusta'sila lahum jawaabu shardiga wuxuu koobsanaa uu keensanaa cadaab ayaga dhanba salgooyo fakaanahu qiila marka waaba iyadoo la yidhi fain tawallow haddaad jee haddaad jeesataan ustusiltum bilcadaab cadaab baa laydinkugu salgoynaya oo cadaabkaa marka yacni waa yaa idin salgoynaya iyadoo saa la dhahay bay la mid tahay marka fain tawallow haddaad jeesataan faqad xaqiiqeah ablaqtukum waan idinsoo gaarsiiyey aniga maa maladii kii ursiltu bihi la ila soo diray ilaykum xaggiina la ila soo diray wixii lala soo dirayna maxaa ka mid ah hadday rumayn waayaan in la cadaabayo marka waxay ka dhigan tahay haddaad jeesataan waa laydin cadaaba waayo un marku macnihii ayb wayastakhlifu rabbii rabbigay wou ka khaliif dhiganayaa oo dhulka yacni wuxuu dhaxal siinayaa qowman qolow dhaxal siinayaa uu yacni gadaashiin uu dhulka ku reebayaa qolada oo hayrakum idinka aan ahayn qolo kale intuu idinka idin baabi'iyo qolo kale u keensanaya waana dhacday oo reer caad markii la halaagay oo ay baaba-een qowmu hamuuda haddana gadaashooda yimid suuratu lmu'minuun haddana alla wuxuu leeyay uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin uma ansha'naa min bacdihim quruunan aakhariina waxay tahay quruun kale ayaan haddana amaamudnay oo aan aasaasnay marka idinka gadaashiin markuu rabbi idin halaago qoom kalou dhulka keenayaa walaa taduruunahu ma ku dhibaysaan alle shay-an waxba taduruunahudan marka waxaa la dimnisiinaa marka tadmiin baa ku jira oo walaa taduruunahu walaa tantaqisuunahu ama walaa tanqusuunahu ka nuqsaamin maysaan shay-an waxba ka nuqsaamin maysaan ay ka dhigan tahay oo markaa yacni sidaa ma shayna ka nuqsaamin maysaan alleh ina rabbii rabbigayo calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa xafiidun ku ilaalin badan waayo wax walba alle mid ilaalin badan waay markaa walaa taduruunahu shay-an laa yantaqisu mulkuhu mulkigiisa ma nuqsaamaayo walaa yakhtallu amruhu amarkiisana ma dhin maayo ama in la yidhaahdo laa taqdiruuna idaa ahlakakum allah hadduu idin halaago ma awoodeysaan calaa idraarihi inaad ilaahay ku dhibtaan bishayin shayna walaa calantis walaa walaa cala intisaarin minhu mana ka gargaarsanaysaan walaa yakhaafu cuqbaahaa oo kale walamaa jaa amrunaa najaynaa huudan waladi najaynaa huudan waladiina aamanuu macahu biraxmati mina walamaa markii jaa-a amrunaa amarkeennii uu yimid najaynaa waxaanu badbaadinay huudan huud ayaan korinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu yacni isaga la jirkiisa rumeeyey biraxmatin baanu ku badbaadinay naxariis naxariista oo mina annaga xaggeenna ka ahaatay wanajaynaahum waxaanu ka korinay min cadaabin cadaab ayaan ka badbaadinay cadaabka oo qaliidin adayg badan aada u adag watilka taadaas lasoo sheegay caadun caad waaye jaxaduu way diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay dafireen wacasow waxay ku caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisii bay ku caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid walba oo dad qasbid badan caniidin madax adag amarkiisii bay iska raaceen oy qaateen wautbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda tanday addunyaa adduunyada ah lacnatan ayaa la raaciyey lacnad naxariista alloo laga dheeraado wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana waa la raaciyey lacnad kale alaa hooy ina caadan caad kafaruu rabbahum rabbigooday diideen oy ku kufriyeen alaa hooy bucdan fogaansho iyo halaag licaadin haw sugnaada macnaha abcadahum llahu allah fogeeya bucdan fogaansho ama halaag alla halaago licaadin reer caad qowmi huudin huud qoomkiisa ahaayeen qisadii marka caadna halkaasay shanigooduba uu ku dhammaaday walamaa markii jaa-a amrunaa amarkeennii uu yimid halaagii waay halaagaa marka la halaagaynaad ayaga waxaa lagu halaagay dabayl niman dheerdheeroo tiir oo xoog waaweynay ahaayeen markii la yidhi nebigoodii uu si kasta wax ugu sheegay waa is waa santaageeno waa isla weynaadeen ayb fa amaa caadun faistakbaruu fi lardi bigayri اlxaqi wa qaluu man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhm quwa wa kanuu biaayaatina yajxaduun saa waxay yihaahdeen marka yaa anaga naga xoog roonay dheheen man ashaddu mina quwa yaa anaga naga xoog badan markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi awalam yarow ana allaha ladii ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa allihii abuuray ayaga saa u waaweyn saa ka xoog badan marka caqligii bani aadamka intaas xataa waa keeni waayen caqligu caqlina da caqli ilaahay la jira waayo caqlina waa caqli shaydaan uu ka qaalib noqday waa caqligu hadduu shaydaan ka adkaado waxba mataraayo idraagan kore iyo maqalkan caadigaa iyo waxba mataraayo walamaa jaa-a amrunaa n markuu yimid amarkeennii halaageenii najaynaa huudan huud ayaanu korinay oon badbaadinay dabayshaasaa marka ilaahayba u keenay fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaami naxisaatin linudiiqahum cadaaba alkhisyi fi lxayaati اdunyaa walcadaabu alaakhirati akhzaa wahum laa yunsaruun fii suurati fusilat sidaasuu ilaahay yidhi ayb dabeeshaasaaba ilaahay ku siibay ayaga dhanba dabeysha intay qaado ay kor geysay soo tuureysa iyagoo jajaban markaasaa marka wuxuu noqday meydkoodii kaanahum acjaazu naklin khaawiya fa hal taraa lahum min baaqiya dadkii saa u xooga weyna walamaa marka walamaa jaa-a amrunaa najaynaa huudan baan korinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa biraxmatin naxariis ayaanu ku korinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wanajaynaahum waxaanu ka badbaadinay min cadaabin cadaab cadaabka oo qaliidin adayg badan wa tilka taadaasi caadun reer yacni caad waaye jaxaduu biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay diidee ayay diideen waa dafireen oo waa inkireen wacasow waxay caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisa rusushii alla loo soo diray ay caasiyaan marka mukhaalafatu rusulna shu'mi iyo baas dhan taasaa asal u ah xadiidkii nebigana waa tou ahaa inamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim qofka inuu nebiyada ambiyada warkooda ou diido u ka tago halaaga taa un baa sababaysa watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid walboo dad qasbid badan caniidin madax adag kaasay raaceen marka waxaana laga wadaa dadka sifalada ah ee liita ee yacni mujtamaca dadka iska liito ayaa waxay raaceen kuwii mutakabiriinta ah ee isla weynaa ayay iyaguna iska dabagaleen dadku daa'iman laba nooc waay nooc isaga isla weyn oo isdhahaya haddaad waxaan xaqa raacdo adigii mansabkaagii iyo darajadaadii baa meeshaan ku dhumayso oo kuwaas marka waxbay u xilanayaan ayaga iyo kuwo marka iska haya raac ah sacabkaasay un gadaal ka wadaan oo waxay u sacbinayaan ma yaqaanaan kay raacayaan ma idinka caqli roon yahay mase waa idinka midna ma fiirinayaan waa dad uun iska socdo oo kuwaas marka sifalada ahee yacni hooseeyo ee liito ayaa waxay raaceen kuwa isla weyn ee kibirka badan ayay iyaguna iska ay ku xirteen wa utbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda tan day addunyaa adduunyada ah dhexdeeda lacnatan lacnad baa la raaciyey adduunyadii waa lagu lacnaday wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana lacnad kalaa la raaciyey waa loo daba dhigay alaa hooy ina caadan caad kafaruu rabbahum rabbigooday ku kufriyeen rabbigood nicmadiisii iyo towxiidkii uu ku lahaabay qariyeen alaa hooy bucdan yacni ha fogaato licaadin reer caad fogaansho iyo halaag ha u sugnaado waa qowmi huudin huud qoomkiisii ahay wailaa hamuuda akhaahum saalixa halkaana marka qowmu saalix ama qowmu hamuud yaa laga waramayaa marka wailaa waa arsalnaa waan dirnay ilaa hamuuda reer hamuud xaggooda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkoodii xagga nasabka kula walaal ahaa saalixan saalix baanu u dirnay ama saalixan saalix ah qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi saalix yaa qowmi qowmkaygiiyow icbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum malihidiin idinka min ilaahin macbuud hayruhu ilaahay heyrkii ah macbuud xaq lagu caabudo alla heyrkii ah malihidiin huwa alle sababtaad u caabudaysaan maxay tahay yacni waxa idinku bixinaayo inaad alle caabudaan waa maxayna huwa isagu alle ansha'akum waa idin ahaysiiyey min alardi dhulka xaggiisau idinka ehaysiiyey oo dhulka ayuu idinka abuuray aadam caraa laga abuuray wastacmarakum waa idinku camiray fiihaa dhulka dhexdiisau idinku camiray fastakfiruu dembi dhaaf dalba hu rabbi ka dembi dhaaf dalba uma markaa dabadeed tuubuu ilayhi usoo laabta xaggiisa ina rabbii rabbigay qariibun mid dhow waaye mujiibun oo aqbalo addoonkiisu markuu baryo oo uu usoo towbad keeno mid aqbalaya waaye hadalkan buu kula teliyey marka aadka u fiican wa ilaa hamuuda wa arsalnaa ilaa hamuuda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood saalixan ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyo icbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinku malihdin min ilaahin ey ilaahun macbuud xaq lagu caabudo hayruhu isaga heyrkiis ah kaasoo hayruhu ilaahay heyrkiis ah malihidiin idinka ayb marka maa lakum min ilaahin hayrihina waa la akriyay hayruhuna waa la akriyay hayrihi marka la akriyo danactiga waxaa waxaa la fiirinayaa lafdiga hayrihi hayruhu marka la yidhaahdana waxaa la fiirinayaa maxalka waayo mintaani waa zaa-ido waa xagga ee caraabta maa lakum ay maa lakum ilaahun ay ka dhigan tahay waa mubtadow maa lakum idinku malihdiin min ilaahin ay ilaahun macbuud macbuudka oo hayruhu alla heyrkiis a malihdiin huwa alle ansha'akum waa idin ehaysiiyeyo waa idin amaamuday abuuritaankiinuu bilaabay min alardi buu ka bilaabay dhulka xaggiisuu idinka ehaysiiyey wastacmarakum waa idinku camiray fiihaa dhulka dhexdiisuu idinku camiray istacmara waa istafcala bimacnaa afcala waay wastacmarakum ay acmarakum wastacmarakum ay acmarakum waa idinku camiray dhulkii oo dhulka kuwa camiro ayuu alle idinka yeelay waay saasuu idinka dhigay rabbi fiihaa fi lardi dhulka dhexdiisau idinku camiray ayb ay jacalakum wuxuu idinka dhigay cumaarahaa dadka ardada ama dhulka kuwa camiro wa sukaanahaa daddego ayuu idinka dhigay tafsiir kale wuxuu leey adaala cumrakum fiihaa cumrigiina dhulka dhexdiisa waa ku dheereeyey ilaahay oo waqti dheer ay noolaanayeen baa la yidhi mujaahid isaga wuxuu yihi acmarakum min alcumraa ay jacalahaa lakum maa cishtum alcumraa baa laga wadaa buu leeyahay macnuhuna marka wuxuu yahay alla wuxuu idinka dhigay yacnii inaad dhulka yeelataan intaad ka nooshihiin alcumraa waruqba fiqiga baabulhiba marka la maraa ayaa lagu sheegaa hadda dama inkastoo ku baxtiyey qurdubi cumra iyo ruqbaada laakiin hadda wax hadda anagu aan ku dhaqanna badanaa maba ahan ba fiqigaana asalkiisa aada loogaga hadlaa wastacmarakum marka istacmarakum macnaheedu wuxuu yahay waa idinku camiray dhulkoo idinku camiray istacmara marka istafcala waayo laakiin bimacnaa acmara hadda kelmad waxaa jirta dadka isticmaalaan dadka oo yacnii gumaysigu markuu dhulka yimid oo dhulalka uu soo galay muslimiinta iyo keyrkoodba oo uu dhulkaas qabsaday gumaysiga maxaa la yidhaha isticmaara la dhahaa isticmaar isticmaar marka kelmaddaasi laa-iq uma ahan aan isleeyahay gume gumaysi iyo isticmaar laa-iqna isku ah waayo isticmaar macno ahaan markaad fiiriso kelmaddu waa carabi qof inuu dhulka camiro dalbaayo waayo markay ugu yarta haddii sideeda istafcala laga bixiyo isticmaar marka waa qof dalbaayo inuu dhulka camiro dhulkan gumaysina dhul inuu camiro ma u imaado ee wuxuu u yimaadaa keliya dantiisa iyo dadka meeshaas joogana inuu madaxa ka garaaco rabitaankoodana oo hor istaago wax weynna uma sameeyaba leanna inuu ka tegaayo ogyahay wax weynna kama sameeyaan marka isticmaar in la yidhaha waxaa ka fiican isticbaad culamada qaar waxay dhahaan kelmadda laa-iqa oo ah waxay tahay isticbaad leanna inay dad addoonsadaanay u imaadaan moogtahay isticbaad ayaa ku habboonee isticmaar kuma habboona isticbaadaa ku habboon ayb marka waa uun iska isdilaax wax hadda ah haddii uun marka isticmaar hadda gumaysi un loo fahmayo waa iska un kan ugu xunna marka waa qofku in uu yacni jawaanibta nolosha ugu muhiimsan marka laga laga addoonsado laga addoonsadaa ugu xun jawaanibtaasina waxay tahay adiga tacliintaada marka ay nin kale u ka taliyo qaabkaad wax u baran lahayd iyo waxaad wax ku bara lahayd iyo manhajkii aada wax ku baran lahayd haddii lagaa haysto qofkaasi dadkaasi xor ma aha tan labaad waxay tahay nidaamka qadaaga qadaha xukunka waxaad isku xukumi lahaydoo diintaada naftaada maalkaaga cirdigaaga caqligaaga wixii lagu xukumi lahaay oo la cuska lahayna marka laga haysto oo lagu yidhaha kan hooh oo ama roma laga keenayo ama bariis laga keenayo ama london laga keenayo ilaa isticmaarku meelahaas u badnaa ayaga un nidaamkii ka jiray iyo qawaaniinta unbaa xagga la keenay axwaalaadka shaksiga keliya unbaa laga bedelay marka nidaamu lqadaa waa haddii lagaa haysto nidaamu nidaamu tacliim haddii lagaa haysto maxaa kuu dhiman marka tan kusii daran hadda marka waxay tahay nidaamkii hadda dhaqanka dhaqankana haddii la qabsado waa u dhamaatay nidaamkii dhaqankana hadda wuxuu ku socdaa saas waayo waagii hore xataa dhaqan iyo waa ka cabsan jireen barnaamijyada dhaqanka iyo inay xaggaas ay aadaan gumaysigu isticbaadka waa ka cabsan jiray gadaalahan hadda dhaqankiina waa qaatay diinkiina hadda waxaa weeyaan isagaa marka wuxuu rabaa inuu xukun ka noqdo oo kuwaanaa fiican kuwaanna waa xun yihiin isagaa ku haaya haddan gaa marka yani xornimadu marka maxay taallaan xornimadu marka calaamad meel laga suro oo madaxa loo leeleejiye maya marka calaamad ma waxaa qariib ah marka dalal noocaasa oo dhibkii ugu badnaayo uu ka socda haddana yowma alxuriya yowma alxuriya iyo laga hadlayo ayna alxuriya marka xoogaa in inta laga la fakero xorriyad xaqiiqi ah ma jirta mase ma jirta lays warsado yani waa ahayd iska istidraad waay hadda warkaas wastacmara kumtaana la gelisana wasta huwa alle ansha-akum isagaa idin bilaabay oo abuuristiina bilaabay min alardi dhulka xaggeedu ka bil yacni idinka abuuray oo idinka bilaabay wastacmarakum waa idin waa idinku camiray fiihaa dhulka dhexdiisa oo idinku camiray haddii allihii sidaa idin abuuray idinka caabuda keligii fastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista uma markaa dabadeed tuubuu soo noqda ilayhi ilallaahi alla xaggii usoo laabta ina rabbii rabbigay qariibun mid dhow waayo mu'miniinta u dhow mujiibun ducadooda ajiibo inuu ajiibayo waa u dhow yahay rabbi qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad xaqiiqahe kunta waxaad ahayd fiinaa annaga dhexdeenna waxaad ka ahayd marjuwan kula rajaynayaad ahayd kula rajaynaayo qabla haadaa kan ka hor warkan intaadan la imaanin ka hor rajaan kaa qabnay atanhaanaa miyaad naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa aladii kii yacbudu uu caabudaya aabaa'unaa aabbayaalkeen wa inanaa anaguna la fii shakin baan ku sugannahay shaki dhexdii baan mimaa kii xaggiisa kaga sugannahay tadcuunaa aad noogu yeeraysid ilayhi maaga xaggiisa muriibin shakiga oo muriibin wax shaki geliyo weliba ayb jawaabtoodii marka sidaan kuwaani marka dhinac kale haddana rabaan inay risaalada dhanba kaga hortagaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad xaqiiqa eh kunta waxaad ahayd fiinaa innaga dhexdeenna waxaad ku ahayd marjuwan ayaad ahayd kula rajaynayo qabla haadaa kan kan horti kan ka hor ay qabla haada alqowli waa ku rajaan kaa qabni inaad sayid dhexdeenna ka noqoto taas waa qowl yani waxaan kaa filaynay yani markaan ku aragnay saad usoo barbaartay iyo saad ahayd waxaanba islahayn marka oday bowba idiin noqonayaayo sayid bow ninkaa yani idiin noqona ayaanu islahayn intaadan warkaan la imaanin rajaa lagaa qabay laakiin hadda waa kaa raj waa bis khalaas macnaha labaad wuxuu leeyahay marjuwan ay kunaa narjuu waxaan rajo ka qabnay an tacuuda ilaa diininaa inaad annaga nagu soo biirto ood annaga noo soo laabato oo markaa mar walba waxay islahaayeen idinko idinku soo no idiin soo noqon doonaa markaad muujisatay markaa qabla albictha ambiyada ilaahay dee shirki ma geli jirinba ayaga qabla albictha marka intaan lasoo dirinba wuxuu necbaa waxaan ay caabudayeen ilaahay sukadiisa markii ilaahay soo diray oo risaalada loo soo dhiibayna oo uu risaaladii muujistay bis waaba kaa quusanay dhehnaad daad bannaankaba la timid arrinkan awal xoogaa rajaan qabnayo waa nagu soo laabanayaa iyaan islahayn tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay qad kunta waxaad ahayd adigu fiinaa annaga dhexdeenna marjuwan mid la xaqiro qabla haadaa kan ka hor awalba mid la xaqiraad ahayd tafsiiraasaa dhahay laakiin in luqa ahaan sax ma aha marjuwan muxaqaran laguma taf luqa ahaan tafsiirkeeda ma aha laakiin macno ahaan ayagu inay saa ka wadaan waa suuragal oo markay leeyihiin rajaan kaa qabnay haddana yani awalba yani awalba ma toosnayn wayn laakiin inaad soo laabataan islahayn laakiin hadda inaadan soo laabanaynin ayaad banaanka keentay saas oo kalea marka taasna loo tawjiihiyaa waa hab marka tanna looga hortago dacwada oo qofkii in la yihaaha warniyow nin nin weyn baan kuu malaynaynayoo waxaan islahayn saa ka dhiga oo kan ka yeela waxbaanba kuusoo wadnaye waa maxay waxaan aada la timid xaqii baa looga leexinaa walidaalika rasuulka sala alla l slam markii lasoo diray waatay siiradu ay leedahay abu daalib waatay ku dacweeyeen waatay u yeereen oo yidhaahdeen waxaan ku siinaynaa haddaad rabto gabar midda ugu qurux badan haddaad naag rabto maal haddaad rabto waa kuu ururinaynaa ninka noogu maal badanaan kaa dhigaynaa boqortinimo iyo madaxtinimo haddaan rabto waa kaa dhigaynaa naga daa un bis ila mabda-a ma loo adkaysan karo hadduu xaq yahay qofka dadka ahlu baatilka waa dhibsanaya rasuulku marka wuxuu ku yihi sal l slam ma dhammaysateen haa suuratu fusilada u bilaabay marka xaamiim tanziilu min araxmani araxiimi kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aana carabiya liqowmin yaclamuuna bashiira wanadiira ilaa markuu gaaro fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wathamuud meeshaa markuu joogo bisbis bisay dheheen waa u adkaysa waayeen armayba saaciqada idinku dhacdaayay isdheheen ile waa ogyihiin inuu run sheegayo ma ogtahay qur-aankii balaaqadiisiina waa qaaday ayaga dhan waa saa aaday u saamaysay ayb marka rasuulka ilaahay da uma jixin jixin arrimahaasoo waa ka socday isaga un baana marka liibaanay boqortinimo iyo madaxtinimo waxba ma ahan waana iska tabacba mar walbo xaqa qofka u nusreeyo unbaa dadka madax u ah ama yacni ha noqoto yani si dadban ama sida si muuqata labadaba labaad iyadana waxay tahay dadka ahlu baatilka mar walba waxay ku dadaalaan dadka ahlu xaqa inay soo laabtaan soo laabashadaas marka dad badanaa lagu siray aa lagu siri karaa hadhow marka oo waxay aada u raadiyaan marka qof mararka qaarna waa dhici jawaati yahuudda yidhaahdeen aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun dadaa lagu siraa rumeeya maalinka gelinkeeda hore gelinka dambe kasoo laabta hadhow dadku marka waxay isleeyihiin wixii looga tegay u qabaa taasay kaay ku fakereen walidaalika waxaad arkaysaa ada maalan marka laga hadlaayo sunnada iyo yani innaga hadda muslimiinaan nahay sunnada iyo marka laga hadlaayo qof sunnada dadka u sheego ama u sheegi jiray marka uu yacni inxiraafo isagoo sababkii la doonaba ha ku inxiraafee markuu inxiraafo oo qoladi qole marka ahlu baatil oo iska muuqdo baatilkooda ou ku biiro uu galo markiiba marka waxaa la leeya waa kaasaa soo ma arkaysa waa kasoo laabteen waxaan awalba afar beriyey ahaayeen wixii hore in loo soo noqonayo waa ogeyn wixii hore waa maxay horta wixii hore waa maxay horta wixii hore waa wixii nabiy llaahi maxamed sala alla ly slam uu la yimid soo maaha qofka waxaa la rabaa markuu doodiisa keensanaa inuu yidhaahdo aniga manhajkii nebiga iyo asxaabtiisa iyo taabiciintan ka tarjumaa daliilna waxaa iigu ah aayaddan xadiidkan fahamka asxaabtana waa kanaa haddaad sidaas tahay haddii lagu soo noqdo waa fiican tahay laakiin haddaad adigiiba aada sunno iyo daliil iyo waxay ka fog tahay waa la ii soo noqdayda ada waxay taraysa ma leh nacam kan kuu soo noqday unbaa inxiraafsan maahan alxaqu xaqun xaqu weligiis xaqu ahaana ayb qofkii macnaha de tawxiid in laga laabto shirki lagu noqdo waa un khayr daro ayb inta laakiin ma la tiriye aduma xisaabisay inta jahliga kasoo baxayso oo tawxiidka fahmayso ama sunnada soo fahmaysaa ka badan laakiin kuwaasi lagu iftiimin maayo miidiyaha iyo meelaha wax lagu qorqoro kuwaas laguma iftiiminayo shiicadu hadda markay dadka inay dhumiyaan rabaan be beejkooda waxaa ka mida beejajkooda waxaa ku jira wax ay ku tilmaamaan dadkii soo hanuunay adba marka waxay kasoo buuxinayaan qof shiici noqday ku kale shiici noqday wax run iyo beenkaa aan la ogeyn intaas marka daday kusoo dabaayaan oo waxay leeyihiin ahlu sunniya iyagaa shiico soo noqonayo mid marka caamo oo waxba aan ogeynaa lagu soo daba taas marka qofku inuu iska ilaaliyo shayga muhimkaa waxay tahay adu inaad calaa cilmin ilaahay ku caabuddo haddii marka aad calaa cilmin ku caabudaysod xaq ku taagan tahay hebel saanuu noqday hebel kale saanuu noq waa islaamkaba ka baxo taas ma waxay tusay islaamnimada inaysa xaq ahayn may tusay marka ma tusayso ayb atanhaanaa miyaad naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa aladii kii yacbudu aabaa-unaa aabbayaalkeen uu caabudaayey wa inanaa anagu la fii shakin aan ku sugannahay shaki dhexdiisa mimaa kii xaggiisaan kaga sugannahay tadcuunaa aada noogu yeeraysid ileyhi maaga xaggiisaba shakiga oo muriibin wax shaki geliyaan uga sugannahay muriibin marka ismu faacila laga dhigi karaa min araaba araabahu waa mutacadi markaas araabahu yuriibuhu fa huwa muriibuhu ay awqacahu fi riibati buu ku riday muriibin waxaa kaloo laga macnayn karaa ismu faacil min laazim laakiin ficil laazim oo maxay noqonay araaba arajulu idaa kaana daa riibati ninku hadduu ya saaxibu shaki araaba fulanun ayaa la dhahayaa ayb sidaana marka waa laga bixin karaa ayb qaala yaa qawmi ara-aytum in kuntu calaa bayinati min rabbii waaataanii minhu raxma qaala wuxuu yihi saalix yaa qowmi qowmkaygiiow ara-aytum bal ii sheega in kuntu haddii aan ahaado calaa bayinatin xujacad korkeeda haddaan ku suganahay xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii ou isiiyo ou isiiyey rabbigay minhu isaga xaggiisa raxmatan naxariis uu iga siiyey yacni yani rabbigay naxariis uu xaggiisa iga siiyey faman yaa yansurunii kumaa yansurunii ii hiilinayo ii gargaarayo min allaahi ilaahay xaggii iiga gargaarayo in casaytuhu haddaan alla caasiyo famaa tasiiduunanii ii kordhin maysaan an aniga gayra takhsiirin khasaaro u nisbayn waxaan ahayn ii kordhin maysaan ayb qof khasaaray inaad markaa yacni aad aad aan ahaanaya ma ahane wax kale ii kordhin maysaan qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyo wara-aytum bal ii sheega in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xujacad korkeeda xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatee wa aataanii uu isiiyey minhu xaggiisa uu iga siiyey raxmatan naxariis faman kumaa yansurunii ii gargaarayo ii hiilinayo min allahi ilaahi xaggiisa iiga hiilinayo in casaytuhu haddaan alla caasiyo famaa tasiiduunanii igu kordhin maysaan aniga gayra takhsiirin khasaarin maahane wax kale igu kordhin maysaan taksiir waa khasara yukhasiru taksiiran waa facala hunaa meeshaan marka waa linisba linisbati ayb oo markaa ay tahay marka khasaaro un in lai yani adii nisb la ii nisbeeye maahane wax kalead igu kordhinaysaan annisbatu ila alkhusraan waa isu nisbeyn khasaaro laysku nisbeeya marka inaad khasaaro la ii nisbeeyo un maahane ma wax kalead iigu kordhinaysaan wayaa qowmi haadihi naaqat llaahi lakum aaya wayaa qowmi qowmkaygiiow haadihi tani naaqat llaahi ilaahay hashiisii waay lakum xaal ay idinka idin idiin tahay aayatan aayad ay yani ay tahay marka wayaa qowmi qowmkaygiiu haadihi tani dhinaaqatullaahi ilaahay hashiisii waayo lakum xaal ay idinka idiin ahaatay idiin sugnaatay aayatan calaamatan xaal ay tahay fadaruuhaa iskaga taga hashi ka taga ta'kul ha cuntee fil ardi dhulka dhex korkiisa ha ka cuntee walaa tamasuuhaa ha ku taabanina bisuu'in xumi faya'hudakum ou idinqabta markaas cadaabun cadaab cadaabka oo qariibun dhow aada u dhow mucjizay dalbadeen mucjizadii ayaa markaa buurtan dhagax hal ka soo saaray dhaheen hashii baa marka buurtii looga soo saaray iska ilaaliyaa layihi marka hashaana hadhi dhib hala gaarinina oo ha dhibinina hashaana wayaa qowmi qowmkaygiiow haadihi tani naaqatullaahi ilaahay baa marka hash isu idaafeeyey waxyaabaha rabbi loo idaafeeyo laba nooc waaye ibnu khuseyma alimaam ibnu khuseyma iyo aimada siday tilmaamayaan shayga ilaahay loo idaafeynaayo acyaan in loo idaafeeyo acyaan ama macaani haddii ilaahay loo idaafeeyo acyaan acyaan waxaan ka wadaa macnaha shay keligiis iskiis u taagnaa karo shay keligiis taagnaan karo makhluuq oo goonidiis u istaagi karo haddii ilaahay uu isu idaafeeyo uu isu tiiriyo isaga idaafadaasi waa idaafatu khalqin ama tashriif yaa laga wadaa ee shaygaasi rabbi sifo u noqon maayo hadda meeshaan oo kale halaa la sheegay hal hashu waa neef ruux leh oo makhluuq ah oo gooni u taagan waayo oo rabbi aan ku dhex jirin shaqana ku lahayn yani waxaan ujeedaa rabbi aan ku dhex jirin gooni utaa u taagan idaafada marka hasha ilaahay loo idaafeeye macnaheedu waa idaafatu tashriif war hashaan halaha kale la mid ma ahan qiimiyay dheer tahay iska ilaaliyaa laga wadaa bis ee ilaahay sifo uma noqonayso neef geela sifo ilaahay uma aha neefkuna waa makhluuq ilaahayna waa khaaliq waa kala soocan yihi ayb haddii ay shayga ilaahay isu idaafeynayo hadduu yahay macaani macaani waxaa la yidhaha waxaan keligiis meel istaagi karin sida cilmi cilmiga xayaatada kalaamka hadal keligiis meel ma lagu abu ma istaagi karaa meel ma taagnaan karaa hadal hadalku wuxuu u baahan yahay qof hadlo oo ku hadlo cilmigu wuxuu u baahan yahay qof cilmigaasi uu ku sugan yahay dhexdiisa soo maha oo cilmiga leh xayaatada iyo noloshu waa inay ku qumtaa cid wax sidaas haddii ilaahay loo idaafeeyo allow sifo u yahay shaygaas oo maalan hadda haddii la yidhaha anzalahu bicilmihi aan soo marno laakin illahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu ilaahay qur-aankuu soo dejiyey bicilmihi cilmi buu alle isu tiiriyey isaga cilmigaas yaale cilmigii ilaahay waay nacam sifow u yahay ilaahay marka wuxuu ku sifaysan yahay cilmi ayaan dhahayna ilaa cilmi meel keligiis ma taagnaa karo laa budda min caalim cilmigaas ilaahay isu tiiriyeyna caliimkiisa yaa ah allah isaga ah sifa u yahay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allaahi yaa la yihi kalaam baa ilaahay loo tiiriyey kalaam halkaas ma la dhigi karo wax dhigmi kara ma aha kalaamku wuxuu u baahan yahay cid ou ku qumo kalaam allah yuriiduuna an yubadiluu kalaam allahi haddii la yidhi kalaamkaas yow tilmaan iyo sifo u noqona allah macaani iyo acyaana la kala yidhaahdaa markaas sidaasay culimmadii aimadii salafka ay u kala qaadeen hadda marka naaqat naaqatullaahi naaqa hashu inay ilaahay tilmaan u tahay ma aha ee hashii ilaahay waayo marka la leeyahay allah gooni hab ka duwan halaha kale ayuu u abuuray saa darteed buu isaga isu idaafeeyey ilaa halaha kale rati iyo halaa iska dhalaya laakiin tan wax gooniya dhagaxaasay ka soo baxday ilaahay unbaa loo tiirinaya ayb saas marka idaafatu tashriifa ku jirto wayaa qowmi qowmkaygii haadihi tani naaqatullaahi ilaahay marka labada haddii laysku dhex daro waa dhibaata marka haddii aad isku dhex qasto waxaa ka dhalanaya ilaahay tilmaamihiisa in la inkira markaas haddii laga dhigo kalaamullaahi iyo naaqatullaahi isku mid haddii laga dhigo waa khalad caqli ah khalad lugawi ah khalad waxaa weeyaan xataa yacnii qofka uu idraaki karo diini ana waayahay yaa qowmi haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisii waay lakum xaal ay idinka idiin sugnaatay idinkaa iska leh aayatan calaamatan xaal ay tahay lakum iyo labaduba waa xaalo fadaruu ka taga ha hashaa ka taga ta'kul cuntee yani ha cunto fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa korkiisa ha ka cunto walaa tamasuuhaa ama fadaruu ka taga ha hashii ka taga ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa uga taga u daaya markaa iska daaqdo ha cunto fadaruu ka taga ha hashaa ilaahay ka taga ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa korkiisa ha ku cunto walaa tamasuu ha taabanina haa hasha ha taabanina bisuuin xumi ha ku taabanina fayakudakum markaa uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabka oo qariibun aada u dhow facaqaruu way boqnogooyeenoo waa faylagooyeen haa hashi faqaala waxa uu yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum daartiina dhexdeeda degmadiina dhexdeeda ku raaxaysta halaathata ayaamin saddex maalmood dhexdooda dalika kaagaasi wacdun ballanqaad waayo ballanqaadka oo hayru makduubin mid la beeniyo aan ahayn ku laga been sheego aan ahayn meeshaa marka hashii marka way faylagooyeen ayaga dhanaana loo tiiriyey hal nin ayaana hashaasi faylagooyey iyagaana loo tiiriyey waayo inta kalena raalli ay uga ahayd haddii dadka marka qeybna ay xumaan sameeyaan qeybta kalena raalli ku noqdaan waa la mid kulligood waa la ysla qaadan fa qaala wuxuu yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum degmadiina dhexdeeda iskaga raaxaysta halaathata ayaamin saddex maalmood dhexdooda daalika kaagaasi wacdun ballanqaad waaye ballanqaadka oo hayru makduubin ku lagu been sheegaya aan ahayn falamaa jaa amrunaa najaynaa saalixa waladiina aamanuu macahu biraxmati mina falamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa amarkeennii markuu yimid halaageennii markii uu yimid najaynaa waxaanu korinay oon badbaadinay saalixan nebiyullaahi saalix baan badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin naxariis ayaanu ku badbaadinay naxariista oo minaa annaga xaggeenna ka ahaatay wamin khizyi yowmi-id wanajaynahum waan waan badbaadinay min khizyi yowmi-id maalintaa dulligeeda maalintaasi dulligeedii baanu ka badbaadinay ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alqawiyu weeyaan alla awood badan alcasiizu ee addoommadiisa ka adag wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmiga falay assayxatu baa qabatay qayladii baa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa arruman oo kuudkuudado fii diyaarihim degmooyinkoodii dhexdoodii kaan lam yaqnow kaanahum waaba iyaga oo lam yaqnow aanba ahayn oonba ku sugnaanin fiihaa diyaarta degmooyinka aanba ku sugnaanin dhexdeeda alaa hooy ina hamuuda hamuud kafaruu rabbahum rabbigood ay diideen oy ku kufri ayay ku kufrisay alaa hooy bucdan ha fogaadeen lihamuuda hamuud yacnii fogaanshaha u sugnaato falamaa markii jaa-a amrunaa amarkeennii uu u yimid najaynaa waxaan u korinay oon badbaadinay saalixan saalix iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin naxariis ayaanu ku korinay oon ku badbaadinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa min khizyi yowmi-id lababa waa bannaan tahay wanajaynaahum in loo soo qadaro oo waawgu marka jumlo jumlo lagu cadfaayo ee iska noqdo ayb wanajaynaahum waxaanu ka korinay min khizyi yowmi-id maalinkaa dulligeedii ama in laga dhigo waawda zaa-ida laga dhigo oo la yihaha marka biraxmatin mina naxariis xaggeenna ka ahaatayaanu ku korinay wa min khizyi yowmi-id min khizyi yowmi-idin aanna ka korinay oo marka waawdaasi marka zaa-ida laga dhigo min khizyi yowmi-id basriyiintu laakiin waa diideen arrintaasoo wanajaynaahum ayna u qadareen saasaana fiican ina rabbaka maalinkaa marka dulligii maalinkaa baanu ka badbaadinay oon ka korinay ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alqawiyu weeyaan alla awood badan alcazii xoog badan alcasiizu oo markaa yacnii addoommadiisa ka adag wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi falay alsayxatu qayladii baa qabatay fa asbaxuu waxay waa lagu qeyliyey marka markaasa halaagoodii bay noqotay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa arruman oo kuudkuudado fii diyaarihim degmooyinkooda dhexdooda kaan lam yaqnow kaanahum waaba iyaga oo lam yaqnow aanba ahayn aan ahaaninba fiihaa diyaarta ama degmooyinka dhexdooda waaba iyagoonba ku nagaanin oon oonanba ahaanin alaa hooy ina hamuuda hamuud kafaruu rabbahum rabbigooday ku kufriye ku kufrisay alaa hooy bucdan abcadahum ullahu alla halaago fogeeyo bucdan fogaan fogaansho allaha fogeeyo lihamuuda hamuud hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed